جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadaan idinkugu heedna hadduu alla idmana waxaa ka mida howlgal qorshaysan oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadka riddada liyuu booliska ayaa mar kale dad shacaba ku laayay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabishida itoobiya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabishida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo qaar ka mid a xubnaha mucaaradka riddada ayaa heshiiyey xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira murtadiinta bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay dacwatu aryaaf ay wilaayadu ka samaysay deegaanadaas wilaayada islaamiga ee baay ayaa macad waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas ardayda markaska sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa duhur talaada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada marka ayaa lagu dilay maxamed sheekh cusmaan nuur oo ahaa gacanyarihii guddoomiyaha maamulka riddada ee deegaanka lambar konton ee shabeellada hoose dhanka kale wilaayada bakool waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax shalay askarta xabishida itoobiya lagula beegsaday degmada waajid oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool qaraxaas waxaa ku baktiyey saddex askari oo xabishida itoobiya ah waxaana ku dhaawacmay afar kale oo isla itoobiyaan waxaana qaraxaas lagu burburiyey gaari uuraala maleeshiyaadka riddada liyuu booliska ayaa mar kale dad shacaba ku laayay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabishida itoobiya sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof oo shacab ah lagu dilay xalab fiidkii tuulada bangool ee hoos tagta degmada hudhayd ee gobolka daawa dilkan oo si ula kac ah loo fuliyey ayaa lagu soo waramayaa inay geysteen maleeshiyaad hubeysan oo salaadii maqrib ka gadaal weerar qorshaysan kusoo qaaday tuuladaas kuwaas oo halkaas ku qaarujiyey saddex wiil oo dhallinyaro ah oo halqoos kasoo wada jeeda saddexdan wiil ayaa la dilay iyagoo ku howlan xareynta xoolo u badan geel waxaana goobta islamarkiiba ka baxsaday maleeshiyaadkii dilka geystay sida ay xaqiijiyeen ilaabni oo warbaahinta maxalliga ah soo xigatay dhowr cisho ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wiilo dhallinyaro ah oo la jooga geel ay maleeshiyaad hubeysan soo weerareen kuna dileen tuulo hoos timaada degmada dhikaasuuf ee gobolka liibaan oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga ethoobiya sida warar hoose oo aanu helna ay sheegayaan maleeshiyaadkan oo gacansaar la leh ciidanka xabashida ethoobiya ayaa muddooyinkii dambe dhibaato xoogan ku hayay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaas kuwaasoo sida la sheegay abaabulkooda uu ka dambeeyo maamulka saliibiga ah ee uu hogaamiyo abi axmed geesta kale degmada dhanaan oo shalay lagu xasuuqay dad shacab ah ayay wararku sheegayaan in lagu soo daadguriyey maleeshiyaad liyu boolis ah oo aada u fara badan kuwaas oo habeennimadii xalay mamnuucay isu socodkii bulshada kadib markii ay bandow kusoo rogeen magaalada sidoo kale waxaa maleeshiyaad badan lasoo dhoobay tuulada shiniile ee hoos timaada degmada dhanaan waxayna wararkii u dambeeyey ay sheegayaan in magaalada jigjiga uu ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii shalay ay xasuuqeen maleeshiyaadka liu booliisku tirada dhimashada ayaa noqonaysa laba qof oo rayid ah waxaana kaloo wararku ay tibaaxayaan inay jiraan dad shacab ah oo la jiifa dhaawacyo garaab ah oo shalay ay soo gaarsiiyeen maleeshiyaadka ridada liu booliiska ee dabaquudhiga u ah maamulka abi axmed dadka la laaya ka sokow waxaa iyaguna jiro dad fara badan oo shacab ah oo saacadihii u dambeeyey maleeshiyaadka liu boolisku ay xabsiyada ku gureen kuwaas oo badankood laga soo ururiyey degmada dhanan ee gobolka shabeelle oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed oo ay xoogga ku haysato dowladda saliibiyadda ah ee xabashida ethoobiya mahadsanid khaalid madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo qaar ka mid a xubnaha mucaaradka ridada ayaa heshiiyey xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed murtad xasan garguurte ayaa heshiis la galay dhinac ka mid ah mucaaradkii labada garab u kala jabay ee la magac baxay golaha samata bixinta xubnahan oo horey safka mucaaradka ugu tirsanaa ayaa kala ah cumar cabdirashiid maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo daahir maxamuud geele kulan ay shalay xubnahan la qaateen xasan garguurte ayay ku sheegeen inay wada gaareen heshiis kaasoo ka koobnaa dhowr qodob murtad cumar cabdirashiid oo xubnahan hogaaminayay ayaa sheegay inay gurguurte kula heshiiyeen in loo laabto teendhada iyo doorashada oo noqota mid dadban nidaamkii hadda baarlamaanka uu qaatay ee codobka afraad annaga ee aan ka doodaynay oo ku salaysnaa presidential systemka waxaan u arkaynay inuu yahay nidaam gacanta hal qof ku uruurinaya awoodda dowladnimo khatarna keeni kara haddii qof uu maanta damco inuu ku takarfulo awoodda dowladnimo sidaas darteed waxaan soo jeedinay in dib looga noqdo oo runtii la qaato sidkan barlamentary sistamka ee cutubka afraad ku jiray boqolkiiba toddobaatan wixii ku jiray cutubkaas afraad maanta waa isla qaadanay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne baarlamaanka soo doorto ra-isul wasaaraha madaxweynaha inuu magacaabo laakiin awoodda kalsoonisiinta iyo ka qaadista inay baarlamaanka leedahay arrintii xisbiyada ee saddexda xisbi la xiray in laga dhigo xisbiyo ku salaysan nidaamka tresholdka ilaa boqolkiiba tobanna la gaarsiiyo si aysan u baahin arrimahaas waxay ahayn arrimihii runtii dowladda aan uga soo noqday aan u garowsay inaan qayb galo midda labaadna waxay ahayd doorashadii twenty twenty two dhacday waxay ahayd doorasho runtii dalkan u horsadee meel khatar ah waxaan hadda isla afgaranay dowladda xanaan doorasho annaga mucaaradka iyo iyagu maxaafid ah mar dambe aan gacanta u gelinayn qof siyaasi ah inuu soo xulo barnaamijka federaalka soomaaliyeed xubnahan heshiiska la galay xasan garguurte ayaa horey uga tirsanaa golaha mucaaradka iyagoona sheegay dhowaan inay isaga baxeen golahaasi lama oga sida uu ku dhaqangeli karo heshiiskani xilli xubnahan la sheegayo inay lahayn wax saameyn ah wararka ayaana sheegayaa in markii horebaha gurguurtaha uu ku darsaday safka mucaaradka oo aysanba ahayn mucaarad sax ah mahadsanid cabdiqane bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee gadow ayaa ka faa'iidaystay dacwato aryaaf ay wilaayadu ka sameysay deegaanadaas sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat munaasabadan waxayd mid si heersaraa loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gabagabanaya dacwato aryaaf ka socotay deegaana hoostaga shanta degmo ee kale ah degmada luuq degmada doolow degmada buurdhuubo degmada garbaharey iyo degmada baardheere kuwaasoo ka wada tirsan degmooyinka gobolka gado dacwada soo socotay muddo afartan iyo shan maalin ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo waxaana si weyn uga faa'iidaystay bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinkaas munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo nabadoono iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha dacwad aryaafka ayaa ka warbixiyey degmooyinka la gaarsiiyey dacwada iyo tirada dadka ka faa'iidaystay maxaafadda garbahaarey lix boqol iyo konton ruux ayaa ka faa'iidaystay oo rag iyo dumar ah oo ummi iyo khayru ummi isugu jiro sidoo kale luuq waxaa ka faa'iidaystay shan boqol labaatan iyo saddex ruux oo ummi iyo khayr ummi isugu jira sidoo kale doolow waxaa ka faa'iidaystay degmada doolow shan boqol iyo saddex ruux oo ayagana isugu jiro ummi iyo khayru ummi sidoo kale buur dhuubo waxaa ka faa'iidaystay lix boqol sagaashan iyo siddeed ruux oo isugu jiro ummi iyo khayru ummi baar dheere waxaa ka faa'iidaystay cadad laba kun boqol saddex iyo toban ruux oo aad tuulooyin aad u tiro badan waxaa weeye looga faa'iideeyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamladii aan ku soo qaadnay shantaa degmo ku saabsaneed dacwatul aryaafkii iyadoo aad ay dadku uga faa'iidaysteen afar kun afar boqol siddeetan iyo toddoba ruux ayay si guud noqdeen ilaahay ayaa ku mahadsan kelimadeeda insha allahu tacaala halka ayaan ku soo koobayaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal namadoon cumar shidow iyo namadoon cali cabdi iyagoona si weyn looga mahad celiyey sidoo looga faa'iidaystay dacwatu aryaafka iyo baahida weyn ay u qabeen dadkaas wax la baray waxaan leenahay yayna la fadhiisanin yayna la fadhiisanin ayaguna qofkii aan loo tegin ha gaarsiiyan ballaquu walow aaya qof walba aayaddu bartay inuu dadka gaarsiiyaa la rabaa waxaa la rabaa marka diintan sidii loo difaaci lahaa in laga qayb galo dadkan diinta la barayow diinta sidii loo difaaci lahaa inaad ka qayb gashaan baa la rabaa ood ka qayb qaadataan diinta macaankaan qabto waxay meeshaan ku timid dadaal iyo juhdi dhiig walaal bay ku timid dhiig muslimiin bay ku timid shuhadooyin bay ku degan tahay waxaa la idinka rabaa dadka dacwaddan la gaarsiiyey waxaa laga rabaa dacwaddan inay dhiiggooda sidoo kale ugu bixiyaan inay dadka gaarsiiyaan inay arrintan ay qaybtooda ka qaataan inaan marti laga ahaanin qof walba meesha kala siman diintan iyo difaaciddeeda iyo nusraynteeda inuu ka qaataan ayadana ayaan ka rabnaa
dowradan waxaan u fadhinno waa sogontinteedu waa xalfadii dowradii la qabtay oo shanta degmo oo la sheegay waxaweyaan loo qabtay waxaan leenahay dadka ayadaa si fiican bay u guteen waxaan leenahay jazaakum allah khayran si fiican baa loo gutay jazaakum allahu khayr baan leenahay xarakada ilaahay ma dayaco dadaalka maanta gobolka gada loo geystay oo dacwiga ana ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligii iyo maaragtay barakadii allah ka keeno waxaa weeye degmooyin badan baa lagu furan doonaa ducadii iyo khayrkii iyo barwaaqadii meeshaa ka timi afar kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo toddoba ruux oo waxaa weeye dacwi la gaarsiiyey afartan iyo shan berina maaragtay diin iyo khayr loo sheegahaya meeshaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar baan leenaha khayr fara badan iyo rasaalo fara badan waa ummad lagu gutay waajib diini a lagu gutay oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala maanta waxaan ka marqaati gashanaynaa inaan culummadaas xarakadu ay noo soo dirtay aan soo dhoweynay oon qaadannay oon meel kastoo loogu talagalayna aan gaarsiinay dad waxaa weeye kitaabadii aan u geynay intay barteen haddana aan ku itixaannay oo maaragtay boqolkiiba boqol keenay baan meesha kala kulannay way uga mahadeen marka xarakada waxaan leenaha mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa dadaalkaas aad gasheen oo maarata maanta aad gobolka gada u geysateen gobollada soomaaliyeed iyo gobollada muslimiinta oo dhanna ha la gaarsiiyo gaar ahaan annaga hadda gobolka gadana maadaamaha dowladii kenya oo kirishtanka ahayd iyo middii etoobiya oo nasaarada ahaydba ay deris nala yihiin waxaa weeye dacwiga ha nagula soo celceliyo ha naloo soo badiyo waxaan leenahay jazaakumullahu alkhayra wa khayra aljaza waa idinkaga mahad celinaynaa waan idinka maalnaqaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa muddooyinka dambe si weyn u dardargelinaya heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casa wilaayada islaamiga ee baay ayaa macad waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abwayma maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waa mid ka mid ah makaatiibta arrimaha bulsho ee muhiimka u ah mujtamaca iyo dhisida ummad ku barbaarta dhabaha toosnaanta iyo caqiidada islaamka bilihii u dambeeyey waxa uu maktabkan uu soo kordhiyey isbeddelo kala duwan oo lagu kobcinayo waxbarashada bulshadana loogu adeegayo wax ka badan shan mashruuc oo ay ugu horeeyaan hirgelinta xarumo waxbarasho ayuu deegaanada wilaayadan ka sameeyey bilihii lasoo dhaafay oo keliya wuxuu furay muasasada annajaax macaahidda taajulwaqaar ee deegaana ka tirsan baydhabo tayaynta madaariista qur-aanka isagoona sii kordhiyey barnaamijyada sare lagu yeelayo aqoonta laguna maamuusayo ehelkeeda dhowaan waxaan ka qaybgalay munaasabad ballaaran oo lagu furayey macadka umul qura oo ka mid noqonaya macaahidda hoostaga maktabka dacwada kaasoo ay wax ku baran doonaan qeybaha bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo xafladii furitaanka macadkan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna maamulaha macadka umul qura ee deegaanka iidaale ayaa soo gudbiyey macadka iyo waxyaabaha lagu baran doono sidoo hore bilin sheegay magaaji umul qura lehrame laka baraday culumta shariga iyo saqaafada islaamka laka barade qeybaha ka koobayi mahadka ama lanka taragali dadka waweyn iyo dadka yaryar lamaduba qaabila mahadka haddii ilaha baaraka allahu fiikum si gaar ahaaneed ardayda dhammaysatay qur-aanka oo qur-aan kariimka xifdiyadii iyo macnaa sigaareen qaabile baarakallaahu fiikum oo lanka talagali tan lamaad gabdhaha waaweyn oo farbarka lanka taragale ama farbar baahan iyo qaabile sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo madasha xafladda ka hadla ayaan wax ka weydiinay sida uu ku yimid dhismaha macadkan oo mulqura ee deegaanka iidaale qaar ka mid ah dadka deegaanka iidaale ayaa soo dhoweeyey furitaanka macadka umulqura sida boorka ka muuqanayso waa xaflad lagu furaayo macahad cusub ee walaayada hadda ay ka hergelinayso deegaankan oo degmada baydhabo taabac u ah maqarkeedana ah deegaanka iidaale deegaanka iidaale runtii waa deegaan horumarka iyo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada cilmiga ah cilmiga sharciga ah caan ku ah oo culimo badan ay joogaan dadkeed aad ay u faa'iidaystaan marka qiimeyn la sameeyey ducadda walaayada si guud ahaaneed iyo shaqadoodii si gaar ah culimmada walaayada gudaheedii xalaqaadka cilmiga iyo daraasaadka macalimiinta waxbara macaahidda maraakista qiimeyn iyo dabagal la sameey ayaa waxaan ku ogaanay degmada baydhabo inay tahay degmada ugu horeysa xagga dacwada walaayadu waxay ugu deeqday dhismaha macahadkan si abaalmarin ah abaalmarinaa loo siiyey si dhiirigelin ay ugu noqoto maantana ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo fududeeyey in aan furno macahadkii ayada oo ardo ku dhowdhow saddex boqoloo arday laga soo diiwaangeliyey gudaha magaalada ay hadda ay si toos ah xarunta ay u yimaadeenoo loogu furay insha allahu tacaala dad kaleo fara badanna way soo socdaan tani ayaa tusaale u ah sida maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu dhiirigelinayo waxbarashada maadaama uu marar badan sidan oo kale u abaalmariyey ragga hormuudka oo waxbarashada gaar ahaan dhanka dacwada mahadsanid bashiir maamulka islaamiga degmada ceel garas ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diinaya u soo gabagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya marwaan maxamed dowladan oo ahayd dowlad diini ah ayaa loo qabtay xoogsatada ka shaqaysta baabuurta xamuulka ah ee magaalada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ah dowladan ayaa socotay muddo sideed maalin ah waxaana lagu magacaabaa ubay ibnu kacaba iyadoo shacaarkeedu uu yahay faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaana muddada ay socotay lagu qaadanayay duruus iyo muxaadaraad kala duwan oo diini ah kuwaas oo si aad ah ay uga faa'iidaysteen xoogsatada loo qabtay dowladda mid ka mid ah macallimiinta dowladda bixinaya ayaa gabagabada dowladda ka hadlay isagoo sharaxaad ka bixiyey dowladan raggan loo qabtay magaceedu wuxuu ahaa ubay ibnu kacab ayaa loogu magac diray saxaabigaas ee qura'ada ka tirsan jaliilka ah shacaarkeeduna wuxuu ahaa faclam annahu laa ilaaha ila allah oo ah qofku inuu wax barto intuusan hadal iyo ficil aysan ka imaanin dowladdaanoo socotay ilaa siddeed maalmood oo maanta ay ugu dambeydo waxaa loo qabtay rag ka mid a xoogsatada magaalada qayb ka mid a oo loo yaqaano xamaaliga baabuurta waa rag isku xiran ee ka mid a bulshada ka shaqaysta magaalada waxayna ka shaqaystaan xamaaligaas marka waa fariiq ka mid a marka xoogsatada magaalada saas darteed wilaayadu waxay go'aansatay maadaama ay bulshada muslimiinta ay degmada ka mid yihiin in wacyigooda diineed iyo asaasiyaadkooda in laga dhiso si garaadkooda u kobco diinkana wax fiican ay kaga fahmaan saas darteed waxyaabihii lagu qaato waxaa ka mid ahayd maraatibu diinka oo saddexaa islaamkii iimaankii ixsaankii iyo mid kasta tiirarkiisa ayaa loogu sharaxay lagu baray lagu fahamsiiyey waxyaabihii kale ay meesha ku qaateen raggan dowladda lagu siiy waxaa ka mid ahayd salaada lafdan wa macnan laga bilaabo min atakbiir ila atasliim waxyaabihii kale ay ku qaateen waxaa ka mid ahayd towxiidka tiirarkiisa iyo shuruuddiisaa ka mid ahayd wax badan ayna ka faa'iideen waxyaabaha kale ay ku qaateen ragga dowladda waxaa ka mid ahayd nawaaqidul islaam waxyaabaha buriyo islaamka ee khatarta ah oo qofka muslimka loo baahan yahay inta badan inuu iska ilaaliyo qaar ka mid ah xoogsatada gaadiidka xamuulka ah ee magaalada ceelgaras ee la soo gabagabeeyey dowladda ayaa sharaxaad ka bixiyey duruustii ay qaateen muddadii ay socotay dowladdaasi dowraadkan barakaysan oo walaayadu ay noo soo qabanqaabiday annakuna aan hadda alla kuurinaya aan u soo dadaalnay waxbarashadiisa marka muddooyin badan ay noo soo socotay ilaa siddeed maalmood wax weynaan ka faa'iidnay wax naga qaldanaay oo uul hore aan noo toosnayn iyo wax noo sahnaa intaba waa ka noo sii saxeen sidii salaadoo kale hagaajinteeda adigu soonka adigu arkaantiisa waxyaabahaasoo dhan aan ka faa'iidnay magacii waxaa layidhaha cali xaashi madac ceelgaras ku noolaan ka mid ahay waxaan ka shaqeeyaa xamaali dowra barakaysan ahayd waxay noo socotay sideed maalmood waxyaan ka baran dowlada waxaa kamid a maraatibidiin alislaamu aliimaan walixsaan waxaa kaloo kamid a faatixada waxaa kaloo kamid a taxiyaadka magacayga maxamed cilmi xasan anigoo ah oo ka mid ah xameelatada degmada ceelgaras degmawrada waxaan ka faa'iidnay ama ka fahnay waxaa ka mid a towxiidka iyo arkaantiisa iyo shuruudihiisa towxiidkiisa towxiidka arkaantiisa oo ah labo oo nafi iyo isbaat diidmo iyo yeelid ah iyo shuruudiisa oo ah toddoba alcilmu alyaqiinu aliqlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu ayaan ka faa'iidnay dadka dhegaysanaya marna maqlayaan waxaan ku boorinaya inay kasoo qayb galaan wabilahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim magaalada caalgaras oo walaayada islaamiga ah ay ka qabatay dowro waxaan ku soo qaadanay kalaamka ilaahay ninka la yidhaahdo wax badanaan ka faa'iidnay salaadaa naloo saxay tiirarka islaamkaa naloo saxay shanta lixda iimaana naloo saxay saxankaa naloo saxay waxa weeyaan wax badanaan ka faa'iidnay waan u mahad celinaynaa culummada faa'iidadaas noo keentay hadda intaas baan maaragtay kusoo koobaya dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka maktabka dacwada uu qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ah iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan ardayda markaska sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglo ee wilaayada islaamiga ee bakool markaska sumayo waxa uu ka mid yahay maraakiista waxbarasho ee sida gaarka ay wax ugu bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglow kuwaasoo markaska ku barta culuum kala duwan oo sharci ah waxyaabaha lagu barta markaska haddii qayb ka mida aan xuso waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam caqiidada iyo culuum kale oo sharci ah dhowaan munaasabad ka dhacday gudaha markaska ayay gabdhaha muslimaadka ee dhigta markasku ay ku sameeyeen bandhig cilmiyeed kala duwan oo ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed wuxuuna ahaa bandhig heer sare ah oo ay soo dhoweeyeen martidii goobta ku sugnayd munaasabadda bandhigga waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada tieglow culummo waalidiin iyo marti sharaf kale bandhigga ka hor waxaa munaasabadda kelimo towciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga culimmada ma erajareenaa laa tanaalu lcilma ilaa bisita erajaraan nimayo ma deerasan cilmiga ilaa lishay mahana lishay hooba la helo iyo cilmiga la deera ma erajareen dakaa'un wasdibaarun wa bulqatun iyo wa irshaadu ustaadin wa tuulu zamaanin kow ma ereen marka dakaa'un qofkani dhuglahaad horta laan dhugla anihaada wa xirsun dadaal haddan dhug i dadaal iska daraska qofka wasdibaarun sabar haddana ini sabaro wa buluqatun wal aamo helo haddaysan balaambeetina biilkin ballahaaye wa irshaadu ustaadin iyo maalin marka dadka irshaadiyayo dadka dadaalayo iyo duulu zamaan iyo zamaan dheer markaasba deerasaan markan a idinkaga dhexbaxo idinka iyo bandhig cilmiyeedkii gabdhaha markaska sumaya ee degmada tieglo bismillaahi raxmaani raxiim suuratulhumasah waa suurad makiya tartiib ahaan waa suuraddii boqol iyo afaraad aayadaheedana waa sagaal aayadood bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya alraxmaan allaha naxariista dhammaan naxariisto alraxiimi allaha naxariista gaarka naxariisto weylun halaag likulli humasatin xambadana kulligiis ay u sugnaatay lumasatin ee durid badan alladii kaasoo jamaca aruuriyey maalan maal aruuriyey wacadadahu tirtiriyey yaxsaw muxuu malaynayaa anna maaluhu maalkiisa aqladahu inuu waarinayo kallaa ha ka jooge layunbadanna waa la tuuri filxudamati burburiso ayaa lagu tuuri wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maaha maxay ahaatay alxudamatu burburiso naarullaahi ilaahay naartiisa waye almuuqadatu ee la horiyey allatii naartaasoo tadalicu gaaraysa calal afiidati quluubta innahaa naarta calayhim ahlu naar korkooda muusadatun tii lagu daboolay waaye fii camadin tiirar mumadadatin la taagtaagay الحديث السادس أن أبي عبد الله ميلا كوري نعمان بن بشير إن لراي رضي الله عنهما وسياب شارك راد نقضة قال مي بيري نعمان سمعت ديري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلي إن الحلال حلال بين توعده وإن الحرام حرام بين توعده وبينهما دتي أمور أرمها مشتبهات من إسنك laa yaclamuhuna ankasaana kahiirun wal badan oo min annaasi dadka kuma tah faman itaqaa qofkii ku dhowrsada ashubahaata shubahaadkaas fagadista baraa berwaadhaday lidiinihi diintis iyo wacirdihi nasabshay waman qofkii wagaca kadhiyo fi shubahaati shubahaadkaas wagaca kadhiyay fil xaaraami xaaran ka raaciisadii daajiig oo kale yar aahoo la ka daajayay howlal ximaa soontooroodee yuushiku mayn dhowyaa ay yarta antidaa fiihi meelasdhatiye alaa hooyaay wa ina likulli malakin boqor kasta himan soohangaley alaa hooyaay wa ina himallaahi ilaahay soontiisna maxaarimuhu meeliyus xaaran weelyo alaa hooyaay wa ina filjasadi jir kasta mudqatan adale idaa salaxat haddii wanaagsanaad salaxa aljasadu kulluhu jirkii dhama wanaagsanaada waidaa fasadat haddii fasaada fasada aljasadu kulluhu jirkii dhama fasaada alaa hooyaay wahiya kaasay oo la sheegaay alqalbu qalbuqu rawaahu lbukhaariy wa muslima laa kuri ilam ogaaw raximakallaahu alakiignaarisa annahu shaaniye yajibu maybani waajibey alaynaa korkaana ta'alumu arbaca masaa'il afar masaloni barash barashadoonii waajibe aluulaa tan koowaad al ilmu ilmuway wahuwa ilmaga macrifatullah ilaahay nin libardoy wa macrifatu nabiyi sala allahu caleyhi wasalam nabigu ilaahay nin libardoy wa macrifatu diin alislaami diinta islaamku nin libardoy biladilati adile athaaniyatu tan lamaad al amalu nilaka amal faloy bii ilmaga dhatis athaalithatu tan sadaad addaawatu ininiskuweeri ileehi ilal cilmi ilmaga dhahadis alraabicatu tan afaraad asabru nilaka sabroy alaa adaa dhibka fiihi dhahadis markaskan waxa uu ka mid yahay maraakiista hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waana markas u gaar ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglo warkii duhurnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta